haddaba iyadoo laga duulaayo marxaladda aan ku sugannahay ayaa ismada dhaqanka ee puntland waxay isugu yimaadeen shir caasimadda garoowe iyagoo ka wada hadlay in la helo doorasho ku dhacda si degan oo xasilooni si deggan oo xasilooni ah oo xor iyo xalaal ah iyadoo taa laga duulayo waxay ismadu kulamo iyo wadatashi la qaateen qaybihii ay khusaysay geedi socodka doorashadu sida musharaxiinta guddiga ansixinta iyo khilaafaadka xildhibaanada iyo saraakiisha loo xilsaaray arrimaha amniga wadatashi iyo xogwaraysi dhab ah kadib waxaa laysla qaatay qodobada soo socda kow in la wada qaato mas-uuliyad wadaneed cid kasta ay xil iska saarto sidii loo heli lahaa doorasho ku dhacda nabad iyo xasilooni labo in guddiga doorashada lagu aamino in ay soo ansixiyaan soona saaraan xildhibaanadii beeluhu soo xusheen ismaduna soo saxiixeen saddex in musharaxiintu ay yihiin mas-uuliyiin muwaadiniin ah xilna ka saaran yahay la shaqaynta iyo kalsoonida guddiga ansixinta iyo laamaha amniga afar in taliyayaasha amniga ay u xil saaran yihiin amniga guud ahaantiis mas-uulna iyagu ka yihiin musharaxiinta xilka madaxweynuhuna ay u siman yihiin ayna ayanna dhib kala kulmin xorriyaddooda dhaqdhaqaaq si wadajir ahna loo wada shaqeeyo qodobadaas ayaa dhammaan laysku wada raacay waxaana guddoomiyey isimada puntland waxay isimadu ugu baaqayaan shacabka puntland inay ka qayb qaataan ilaalinta amniga iyo xasiloonida si doorashadu inoo ku dhacdo jawi xasiloon oo deggan sidii dhaqanka inoo ahaan jirtay waxayna isimadu la socon doonaan mar kasta xaaladda inta doorashadu inoo qabsoomayso insha allah waxaan ilaah idinka baryaynaa inaad sanadka sanadkiisa ku gaartaan nabad iyo xasilooni iyo horumar iyo aayatiin wacan ismada puntland wallahu waliyu towfiiq wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakatu